waa qaa'id alqowm wa sayid alqowm waa mucallimkii ummadda marka sidaadhe oo sidaadhe ummadduunbay u taallaa mar walba talqiin ilahay uu bixinayo dadka awliyadiisaa uu siinayo weeye caama qul waxaad tidhaahdaa an nadcuu min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa ma waxaanu caabudaynaa maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa waxaan waxna nagu tarayn waxna idna yeelay bal u fiirso maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa waxaa taa ka soo baxa cibaadatu lcibaad waa midhaha laga goosto addoommaha oo iscaabuda inaanay waxna isku biirin karin waxna isyeeli karin wa nuraddu calaa acqaabina cidhbaha yaga miyaana laga celin bacda id hadaana allah intii ilaahay uuna hanuuniyey kadib maxagga yaga dambaan u noqon horu socodka iyo dibu socodka ma aha nidaam shuuciyadeed oo la raaco laakiin waxa weeyaan horu socodku waa kaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raadkiisii la qaaday xaqanina uu noqday ka dadka hogaaminaya wa nuraddu calaa acqaabina miyaa cidhbaha yagana laga celin intuu ilaahayna hanuuniyey waa xalaawat liimaan iyo macaanka iimaanku helay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka nacaya gaalnimo inuu ku dhaco siduu dabka u karaahiyeysanaya gaalnimo qofka u karahiyeysanaya qofkaas macaanka iimaanku helay yay kula sahlanaanin islaamka oo qofku uu ka baxo markaa si dhib yar kelmad iyo wixii lamida uga baxo kaladii kii oo kale miyaanu noqonayna noqon mayne istahwathu ay derdertay ashayaaiinu shayaadiintu qofka ay derdertoo kale miyaanu noqon noqon mayna kaasoo kale fil ardi dhulkay shayaadiintu ku derdertay xayraana waa dawaksan yahay oo u wareeray lahu asxaabun saaxiibba ayuu lahaa jamac la socda oo la jaan qaadayoo socodka kula jiray yadcuunahu ila alhudaa waxay ugu yeedhayaan hanuunka iyo waddadii toosnayda la mari lahaa i'tinaa qaa'iliina i'tinaa war bal xagga noo kaalay bay annaga noo kaalay bay leeyihin waddadii aynu magaalada u mari lahayn weyn socotaynu ahayna waa halkana ha ambanine xaggaad u kacday soo noqo isna xaggaasu isu sii maroorinaya kaasoo kale dee noqon mayn qul waxaad tidhaahdaa ina huda allaahi ilaahay hanuunkiisu huwa alhudaa isaga uunba hanuuna dad badan baa sheegta inay wax hanuuniyaanoo dee fircoon baaba waxa uu leeyahy wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad war weligiinba wada oo ninka wax hanuuninayaa aniga waddada lagu hagaagayaan idiin wada gaaladuna taasunba idaacadahooda iyo tiifiyadooda iyo dadka ay harawsadaan uga sheegayaanoo waxay leeyihin naxnu nahdiikum ilaa sabiili arashaad waxa ilaahay uhi qul ina hudallaahi huwa alhudaa kii hanuun doonaya wa umirnaa waxaa nala faray linuslima inaan u hogaansanno lirabbi alcaalamiin ilaha caalamiintao dhan iskale ilahaasaa addoon in loo noqdo ku habboone huwa ahlu taqwa wa ahlu lmakfira ilahaasaan u hogaansamaynaa saasaa nala faraydhe marka waa isku shabahid oo qofka ilaahay diintiisii iyo jidkii xaq ahaayo furanoo halkaa ka muuqda oo cad ka baydhaya wuxuu ka dhigan yahay dad socdaal ahaa oo mid ka mida shaydaan derderay meel bay u socdaanoo waa safar oo qarfay maraya waxaa dhici jirtay malaha imikaba way dhacdaa marka cidlooyinka la marayo in shayaadiintu qowl baa la odhan jiray af carabige ayaa unbaa u baaqi jiray dadka qaarka xoolo ciyo iyo dad baaqaya iyo reero jabaaqaya iyo uunbay isaga dhigaanuun qofka dabeedna wuxuunu leeyahay war inta ay nagu sii wadaan meel cidlo ah halkanaa jabaaqi ka baxaysaaye aan halkan u baydhno oo reerahan usii hooyano ama martina ama dab ka qaadan marka wax xayraan buu noqdo u wareeray xaggaasu u kaca iyaguna waxay leeyiin war meesha yeerhma kama baxayse meeshu waa qarfee waddada ha ka baydhina halkan ilaalhudaa itina waddadaan marnee soo baydh taasuu ka dhigan yahay ka dhacay sawaabka iyo xaqa a'immada qaarkood waxay leeyiin waxaa laga faa'idaysanayaa shayaadiintu dee in ay sabab u noqon karaan qofka oo waxyeelle ay soo gaadhsiin karaan aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas qofka riba cunahahi wuu sawaabanyo waa sagagar sida qofka shaydaanka uu derderee suuxaaga ah sidiisoo kale ayuu kolba meel ku ciiraya taasoo kale marka dee iyagu laftigoodu waa qofkaa buudka kugu dhufanaya ama wax ku yeelaynaya dee sabab buu kuu yahay waxyeeladaadi iyaguna waxyeelada sabab waynugu noqon karaa ilahay baana laga dayranaya waxaa nala faray linuslima lirabbi alcaalamiina waxaa kaloo nala faray wa an aqiimu salaata wattaquuh salaada oogoo ilaahay ka cabsada wa huwa ilaahay aladii ilayhi tuxsharuun waa isaga wa ilaaha la idin hor keenayo ee xaggiisa la idiin soo ururin doono wa huwa aladii waa ilaahay khalaqa asamaawaati waalarda samooyinkiiyo dhulkaba bilxaq buu ku abuuray cadaalad buu ku taagan yahay caalamka ilaahayna ma yeelayo jow in lagu dhex fuliyo laakiin cadaaladaasaa ilaahay uu ku soo diray rususha kutubtana ku soo dejiyey mu'miniintana ka doonayaa ciddii cadaaladda haysa ayaana ku habboon caalamkan in ay ka taliso kii kaloo dhammiba waa isqor iska qabsadaahoo aan loo sidiqayn wa yowma yaquulu kun maalinka ilaahay u odhanaya ahaw fa yakuunu wuu ahaan doonaa maxaa ilaahay odhanaya dee khalqigaa ilaahay uu sameeyey iijaadan waa cidaaman markuu ahaysiinayana waa kun markuu meesha ka saarayu duubayana waa kun qawluhu lxaq ilaahay siduu xaq u yahay qowlkiisiina waa xaq xaqaasaanay tahy in lagu dhawaaqo waalxaqu axaqu an yuqaal walahu lmulku ilaahay isaga ayaa lahaanshaha leh yowma yunfaqu fi suur maalinka suurta la afuufayo lahaanshaha ayuu leeyahay wax walba oo iminka miyaanu wax lahayn dad iyo duunyada mae wuu leeyahay dar badan oo wax sheeg sheegtaa jira mid jago sheegta iyo mid dowlad sheegta iyo mid dal sheegta mid waliba wax badan oo wax sheegtaa jira laakiin maalintaa cid wax sheeganaysaan jirin liman ilmulku lyawma lilahi alwaaxid alqahaar caalimu alghaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa muuqdaba ilaahay isagaa ogsoon wa huwa alxakiimu alkhabiir isagaa xakiima shay walba meeshiisa dhiga isagaa xogagaalah marka hadduu sharci ummad u jidaynaya iyo hadduu abuuraya iyo hadduu isbeddel samaynayaba rabbunaa tabaaraka wa tacaala waa ka sifooyinkiisu sidaa ay u qaaliga yihiin aayaadku waxay ummadda ku abaabulayaan in insaanku aanu innaba ilaahay seegin ilaahaysa sifooyinkaa lehee wanaagsan inaanu marnaba seegin laakiin uu addoon noqdo alla u khushuucsanoo qawadin qawaacid baa ilaahay uu soo dhigay iyo usuul badanoo islaamku ay ku soconayaan iyo ahlu dadka iimaanka ahi iimaanka lee mu'miniinta ahi marka waxa uu bixinayaa rabbi tusaalihii had iyo jeer qaacidadana waxa iftiimiyo lagu fahmaa tusaalaha umuurtan la sheegayo maaha kuwo aan waaqica nololeed laga xaqiijin karaynini ragga hormuudka ka ahaa ee ka run sheegay waxa ka mid ahaa nebi ibraahim calayhi salaam abulambiyaa waid wakti xus qaala ibraahiimu liabiih nebi ibraahim baa aabihii waxa uu ku yidhi aazara magacaa la odhan jiray odayga magacaasaa la odhan jiray oday aan islaamin oo gaalana u aho atattakhidu buu yidhi ma waxaad yeelanaysaa asnaaman qoriyo aalihatan ayaad ilaahayaad ka dhigata istifhaam inkaari oo diidmaha baa la yidhaahdaayo macnaheedu waxa inkaarta dhacday wey bal caqligiisu inuu toosaabuu inuun isku dayaya ma qoryaad ilaah ka dhigatay buu aabu innii araaka wa qawmak adiga iyo qoladaadiiba waxaan idiin arkayaa fii dalaalin mubiin baadi cad inaa ku sugan tihiin sidaasay tahe waalidku xaq buu leeyahay waxaase lagu xaq dhowrayaa ma aha calaa xisaabi alxaq in xaqa lagu qalloociyo maahae madax iyo waalid iyo mid kastoo muxtaramaba sawaabka hadduu khilaafsan yahay waa loo sheegi hadduu diidana laguma adeecayo wakadaalika sidaasaanu buu ilaahay yidhi nurii u tusinaynaa ibraahiima nebi ibraahim kadalik sidaa adigaba xaqa lagu tusiyey nebi maxamedow nebi ibraahim waxaanu u tusinaynaa malakuuta asamaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka cidda leh inaan gaala lahayn ummadana lahayn qaar iswaaweyneeyaana lahayn ilaahay leeyi waliyakuuna min almuuqiniin iyo si uu uga mid noqdo kuwa yaqiinta leh yaqiin adag buu lahaa ninka ummad dhan oo iska joogta oo dadkoodii iyo duunyadoodii iyo dalkoodii iyo madaxdoodiiba leh ayuu halkaa u booday dabeetana isagana ilaahay wuu miisaamay ummaddaana waa la miisaamay isagana waa la miisaamay isagaa rajaxnaaday dabeed inna ibraahiima kaana umma isagu ummad buu ahaa baa ilahay ummadnimadoodii lama sheegin iyagu marka haddaba waxa uu diyaariyey dood mar aabihii buu la dooday mar wuxuu la doodayaa kii gaalka ahaa ee namruud rabbiya aladii yuxyii wa yumiit marna qoomkiisii buu la doodayaa dooduna waa qayb ka mida dagaalka iyadaabaa ugu culus dagaalka miiska ama saaxadda fadhiga ayaa hogaaminaya ta goobta oo halkaa cidda lagaga guulaystaa goobta waxba kuma hayso hadday dee baatil ku soconaysa halkaa lagaga qaalib noqdo waa sida sunnadu ayna baraysa wey idan kolkaa habkan uu nebi ibraahim dooda u dhigayaa waxa weeye bal wuxuu isku dayayaa inaanay marka u horraysaba boodine uu wax la bilaabo oo uu iska dhigaya nin dabeetana iyagii la midoobay waxay rumeeyeen rumeeyey dabeetana ka soo booday oo arkay xumaantiisii si ay iyaguna u baraarugaan falammaa janna buu ilahay yidhi kolkii uu madoobaaday calayhi alleyl habeenku kolkii uu nebi ibraahim u madoobaaday ra'aa kawkaban xidig buu arkay ka soo qaadka u weyn sida zuhro oo kale qaala wuxuu idhi haadaa rabbii kanaa ilaahaygiiya marka tani waxay tahy tijaabo cuquushooda uu tijaabinayo sidaa idinkuna u tidhaahdaan kanaa ilaahaygiiya ayuu isna u yidhi waa kan ilaahaygi a'immada qaarkoodna waxay leeyihin qur'aanka xaraf la xadfaa wuu iskaga badan yahaye balaaqada uu leeyahay awgeede istifaam baa xadfan haadaa rabbii a haadaa rabbii bal ma kanaa ilaahaygiya waaye xidigta gidaarka halkan maraysa falamaa afala markii uu kawkabka xidigii dhacay qaala wuxuu idhi intuu soo booday laa uxibu laafiliin kuwa dhacaya ma jecli layguma hadlaya buui kol hadduu dhacayo anu joogayn ilaah libdhaya ilaah ma aha waa baraaruge falamaa ra'aa alqamara kolkuu dayaxii arkay baasiqan isagoo soo mur yidhi qaala wuxuu idhi haadaa rabbii haadaa rabbii bal makanaa ilaahaya falamaa afala kolkii uu dhacay qaala wuxuu idhi lain lam yahdinii rabbii ilaahaygu haddii aanu i hanuuninin la akuunanna min alqawmi daalliin waxaan ka mid noqon kuwa hallowsan laakiin waxaa laygu ermaami tegey ilaahayga baa hanuuniyey marka waan ka badbaaday kuwa hallaaday falamaa ra'a ashamsa baasiqatan kolkuu arkay qorraxdii oo soo baxday oo soo mur tidhi qaala waxa uu leeyahay haadaa rabbii tani waa ilaahaygii haadaa akbar kanaada kuwii hore ka weyn haddii wax bidhaama inuu la dul fadhiisan lahaa ama loo jahaysan lahaa la daba carraabi lahaa oo laga hortegi lahaa markuu soo baxayo markuu sii socdo sida baaniyaalka adiga arkaya dabeetana ay daba carraabayaan qorrax iska dar ilaahay isaga socoto oo uunka ilaahay ee hoggaansan ka mid ah ayay daba dhaqaaqay markaasaa wuxuu ihi kanaaba weyndee falammaa afalad kolkii ay dhacday qaala wuxuu ihi uu gacan taagtoo yaa qawmi war talkayow buuhi talkayow innii barii'un anigu waan ka madhnahoo layguma hadleeyo waa ka fogahay mimaa tushrikuuna waxa alla la caabudeen aa majuusta oo wax alla wixii iftiima laba ilaah baa caalamka ka jiro midna khayrka weeye bay idhaha midna waa sharka markaa ka sharkaanu xaggiisa u kacnoo iftiinkaa ka madowgana waa ka hadla waa nimanka sanadka ka tirsan jiray nayruushka nayruuska aynu waxaraha ama ceesaamaha qallo dab shidkana dabkana la shido geedka qoyan intoo lasoo saara lasoo jarana foodsaarka cawskaa foodsaarka ay reer mihigu sudhaan xaasoo isku rakiba marka sanadkaa dab shidkana majuusaa tirsan jiri inagu dee wax muxaram baa laga tiriyaa ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra markaasaa dabeed halkaasuu kaga beri noqdo wuu caddaystay meesha waa loo badan yahayo meel loo baydhaa ma jirto iyo waxba mu odhanine iyo siday soomaalidu waxay idhaahdaan mahmahada dee mahmahada waxay had jeer ka turjumaysaa dhaqanka iyo diinta ayay ka turjumaysaa tol iyo kab mida lagama dhex baxa bay idhah kabtana haddaad ka dhex baxdo kurtin baad jeedhi tolkana haddaad ka dhex baxdo waad halaagsan bay idhah marka wuxuu yahay un haw fiqitolkii kama janno galo innii wajahtu buuhi anigu wejigayga waxaan u jiheeyey liladii ilaahii fatara asamaawaati waalard caalamkaa ku taagan tihiine hoos taagan tihiin ciriya dhulba abuuray xaniifan anoo isaga u leexanaya wama ana min almushrikiin anigu ma ihi kuwa dee ilaahay wax kale la caabuday ma ihi waa mabda cad oo aan muran lahayn oo lagu og yahay qofka waa din qofka ku taagan waa mutamayiz nimankaasi kamay hadhine oo waxay arkayaan kol hadduu halkaa marayo waxay arkayaan in dee iyaga uu ku jahaysan yahay dadna uu kala fuqi doono oo xaqiyo fidrada isleh waxaajahu qawmu qoladiisii baa la murmay qaala wuxuu idhi atuxaajuunnii war ma waxaa igula murmaysaan fillaahi ilaahay waqad hadaani isagoo i hanuuniyey nin hanuunsan waa la raaci jire waa maxay muranku buuli atuxaajuuni laba midoo dhaadheer oo musaqalulkilmigii alkelimigii atuxaajuunii madka dambena aimada sabcada qaarkood baa goynaya walaa akhaafu buu leeyahy anugu ma ka cabsanaya maa tushrikuuna bihi waxa aa ilaahay la caabudeen ilaa an yashaaa rabbii shay-an laakiin in shaaa rabbii shay-an ilaahaygu hadduu wax doono dee wuu igu dhiciyo waan ka cabsan karaa laakiin kan meesha fadhiya maxaan uga cabsan sidaasunbay tahay adigana marka wax kale lagugu cabsiiyo oo ama shaydaana ama cid kale oo aan waxba kordhinaynina dee waa jawaabtaad bixin lahay wasica rabbii kulla shayin cilman ilaahaygu shay walba wuu ka ballaadhay cilminimo afalaa tatadakkaruun miyaydaan waantoobaynin sidaasuu doodda siduu adkaystaba leh wa kayfa akhaafu buu leeyay sidaan uga cabsanayaa maa ashragtum waxay ilaahay la caabudeen walaa takhaafuuna idinkuna kama dhowrsanaysaan annakum ashragtum billaah inay ilaahay la caabudeen maa lam yunazil bihi waxaanu soo dejinnin caabudiddiisa aa caabudaysaan calaykum dushiinna sulbaanan wax diin iyo kitaab ah iyo daliilo shay aanu ku soo dejinbaa ayaa caabudeen oo idaan diin u haynin cabsiina idinkuma jirto bal anigoo xaqii ilaahay hayo oo ilaahaygiina caabudaya sidaan u cabsan doonaa oo iyagaa marka halkaa waxaa ka muuqanaya aayadda inay ugu hanjabeen ilaahyaashu inay waxyeello leeyihiin in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatinaa bisuu aimada ambiyada qaarkood baa lagu leeyay sidani si ma ahe eh halkaad marayso waxaan u malaynaynaa in inkaar iyo simbida kaaga dhacda ilaahyaasha oo qoryaha fadhiya ilaahay baa waxau ihi fa ayu lfariiqayn bal haddaba labada qolo keebaa axaqu ku habboon bilamni badbaado iyo nabadgelyo in kuntum taclamuuna dadow haddaa wax garanaysaan meeshu cilmi bay u baahan tahay iyo miisaane dooddii caynkaasee u dhacday nebi ibraahim iyo kuwii ka hor jeeda aragte bal idinku miisaama oo insaanku amni wuu u baahan yahay adduun iyo aakhiraba inuu balaayo ka nabadgale eh keebaad nabadgelin lahay aladiina aamanuu buu ilaahay yidhi haddaba kuwa nabadgelaya waa kuwan waa lagaaga jawaabi fariiqaynkuna waa labadaa qolaysaysta ama waa fariiqaynka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii kasoo horjeeda aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey walam yalbisuu aan ku darin iimaanahum rumayntoodii bidulmin gardarro ulaa'ika lahum alamn kuwaasi waxay leeyihiin badbaado iyo nabadgelyo wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan kol hadduu qofku intuu alla rumeeyey dulmi iska daayey kaasa agtayda nabadgelaya baa ilaha wuli kaasaana hanuunsan marka asxaabta qaarkood baa werwarayo waxay idhaahdeen dee mid kastoo naga mid ihi iimaankiisa dulmi buu ku daray dee iimaankii dhimay haddaa mana hanuunsanin markaasaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam tani aayadda waxaa tafsiir u ah kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii wanaagsanaaye luqmaan siduu yihi inna shirka la dulmun cadiim gaalnimada weeye tan iimaanka waxyeelaysa iyadoo ay macruuftay kollay dulmiga addoonku uu sameeyaa iimaankiisa inuu nuqsaaminayo laakiin kan aakhiro uu halaagsamayo qofkuu naar ku waaraya waa gaalnimada waa akbar dulmi marka waa yusaxixul sida loo fahmayuu nebigu tasxiixinaya aayaadka ilaahay waxau ihi wa tilka taa aad soo aragteena nebi ibraahim ummaddaa uu ku wiingaleeyu kudu wuu kaga guulaystay xujjatunaa waa daliilkayagii aataynaahaa waxaanu siinay ibraahiima baanu siinay calaa qawmihi baanu ka siinay oo qoladiisii wuu kaga adkaaday dood iyo daliilba narfacu waanu kor yeelaynaa darajaatin darajooyinka waxaan u kor yeelaynaa man nashaau ciddaanu doonno cidda doosha iyo daliilka iyo diinta heshay iyadunbaa sarraysa iyagunbaa kuwa koobaada iyagunbaa ah kuwa laga dambaynayo la adeecayo ee macnaha lagu raacayo sawaabta darajada kuwaasaa ilahay agtiisa sarreeya inna rabbaka xakiimun caliim ilaahay baa shay walba xikmadu yeela caliima wax walba ogsoon marka sideedaba haddii aad ilaahaaga garabsato dad iyo dal iyo dunyaba isagaa haya wixii aad weydayba wuunuu kuu bedeli doonaa taariikhda rusushana waa sida qisooyinku ayna barayaan wey nebi ibraahim haddii aabihii iyo tolkii iyo dadkiisii ay halkaa mareen bal cidda ilaahay u bedele dalkii ugu qiimaha badnaayo xarameynkaabaa la keeno awala baytin kii asaasay buu ahaa markaasaa dabadeedna laga dhigay ehelkii adduunyadan soo maray kii ee ugu wanaagsanaa oo ambiyada ilaahay kii aabbaha u ahaa wa wahabnaa lahu buu ilahay yidhi waxaanu siinay isxaaqa wa yacquuba labadaasaan u hibaynay ilaahay baa ubadka bixiye kullan hadayna mid kastaba waanu hanuuninay wa nuuxan hadaynaa min qabl nebi ibraahim ka horba ambiyadii hanuunsanayd buu ka mid ahaa nebi nuuxe ummadda hagaysa wa min duriyatihi waxaa ka mid ah nebi ibraahim ubadkiisii daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muusa wa haaruuna intaasiba waxay ka mid yihiin ubadkii ka farcanaa nebi ibraahim khaliil araxmaan calayhi salaam wakadaalika sidaasaanu najdi lmuxsiniin samafalayaasha saasaanu abaalin sidaa wanaagsan iyagana aan u abaalina qur-aanka ku aragteen taariikhdoodii wa zakariya wa min duriyati ubadkiisii waxaa ka mida zakariyaau na waa jiraa zakariya isagoo maqsuurana waa jira sida inoo dhiga wa yaxyaa wa ciisa wa ilyaas intuba waa kuwii ka farcanaa nebi ibraahim kullun min asaalixiin ambiyada waa wanaagsan bay ka mid ahaayeen wa ismaaciila walyasca ama walaysaca labada qiraba waa sugan yihiin waa ambiyadii reer banu israa'iil buu isna ka mid yahay wa yuunusa wa luutan wa kulla dhammaantood fadalnaa cala alcaalamiin caalamiintii baanu ka dheeraad siinay dadkii wakhtigaa joogay wa fadalnaa waxaa kaloonu dheeraad siinay min aabaa'ihim aabbayaashood qaar ka mid a wa duriyaatihim ubadkoodii dar ka mid a wa ikhwaanihim walaalahoodii dar ka mid a dee intii baydha ee khilaaftay baa baxay wajtabaynaahum waanu doorannay wa hadaynaahum waxaanu ku hagnay ilaa siraatin mustaqiim jid toosan ayaanu ku hagnay baa ilaahay marka ambiyadu waa kuwa iska waa koox keliyahoo karaamaysan oo aan iskhilaafsanayn marka intanoo nebiba waa ambiyada ilaahaye dhowrsoone waa wanaagsan ee ka farcan rasuulka waa ehelkii ilaahay u bedelay waa kuwa u darsan maysid marka qofku dad iyo dal iyo dunyaba uga taga rabbi darti marka faasilada aayaddaas ayaa xoogaa farqi u dhexeeyaa bay leeyihin aimadu qole waxaa ilaahay ugu gebagabeeyey ambiyada wakadalika najdi almuxsiniin qolana kullun min asaalixiin qolana wafadalnaa wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin qaarkood waxay ahaayeen madax rusul ah oo isku daray doorkii hoggaaminta dunyada iyo diinta sidaa ilaahay uhi wa daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muusa wa haaruun de waxay ahaayeen kiyaadadii waa muluugtii boqorradiina way ahaayeen ambiyadiina way ahaayeen iyaga lafdiga loo dooray waxa weeye almuxsiniin inta ay saxayeen ba aad iyo aad u badnayd qoladan kalena waa zuhaadii cubaadda ahayd ee caanka ku ahaa cibaadada kullun min asaalixiin qoladan kalena iyaguna way ka sii hooseeyeen xagga fadliga oo waxaanay ahayn ummadahooda qaar dheeraad kale ase kuwaa hoose ka daraja yar idan markaa waxaad arkaysaa doorka kiyaadada ama hogaaminta cidda wax ku saxaysa ayaa ugu mudan bay leeyiin maadaama ilaahay uu soo horraysiiye wakadalika najdi lmuxsiniin lafdiga loo doorayna wy daalika baa ilaahay wy waa macnaa wala daa'ifka ay kala baxayaanu mufasiriinta daalika kaasi hudallaahi waa hanuunkii ilaahay yahdii bihi man yashaa wuxuu ku hanuuninayaa cidduu doono min cibaadihi addoomihiisa walow ashrakuu hadday gaalnimo samayn lahaayeen ambiyadaa waa wanaagsane saa loo ammaanay arkaysaan la xabita canhum waxa iyaga ka buri lahaa maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayaan ma jireen oo shirkiga waxaa la ydhaha waxba ma reebo ee wuu buriyaa wuxuu qofku samaynaya oo dhan wuu dumiyaa waa cagafta camalka wanaagsan duminaysa shirkiga iyo gaalnimadu ulaa'ika buu ilaha yidhi kuwaa qaaliga la tilmaamay aladiina kuwii weeye aataynaahum alkitaaba waalxukma waalnubuwa intaasaa la ysugu daray kutub iyo hoggaamintii ummadeed iyo nebinimadii intaba waa la ysugu daray ambiye waxay ahaayeen sitay manhajkii ilaahay uu soo dejiyey ummaddana ku hoggaamiyey idan markaa halkaa laabudda min alistiqaamati laabudda min quwa lilistiqaama markuu qofku toosan yahay waa inuu awoodna yeesho si uu sixi karo dee dulqarnayn iyo nebi sulaymaan iyo daawuud iyo taariikhdooda marka aad eegto qur-aanka dee waxay ahayn dulmiga kuwa wax badan ku suuliyey awooddii ay lahaayeen ee xaqa fain yakfur bihaa buu lahayd haddii ay ka gaaloobaan aayaadka haa ulaa'i kuwanoo gaalada ah aayaad baa ilaahay uu soo dejiyo kutubtaa halkoodii ugu jira ummaddanoo kitaab baa ilahay uu keenay hadday kuwan oo nebi maxamed oo ku hor fadhiyaa diidaan faqad wakalnaa bihaa qawma qolaannu u tala saarannay baa ilahay uhi laysuu bihaa bikaafiriin iyagoo aan ka gaaloobaynin waa had walba dadku nebigu tilmaamayo ee uu leeya ilaahay wuxuu ummaddan u soo saarayaa mar walba diinteeda dad u cusboonaysiiya oo ilaahay ugu dhowaada oo qalcadda adag iyagu gala oo kuna badbaada ummaddana ku badbaadiya diinta ilaahay iilan mayso mar walba cid baa ilaahay u diraya isagaa ilaashanaye haddaad adigu kuwaa ka mid noqon weydo dee adaa guldaraysanayo ulaa'ika kuwaasi aladiina hada allah ilaahay baa kuwa hanuuniyey ambiyada fa bihudaahum hanuunkoodii iqtadi ama iqtadi oo ha usagtada laga jaro labadaba aimada sabcad u akhriya hanuunkoodii ku dayo ibnu cabbaas baa lay sujuudda saaad ku jirtaa ma waxa ay tahay sujuud la sujuudaya mise waa la dhaafi karaa mahe waa la sujuudayaa bu leanna ambiyadaa horaa sujuuday markaasaa ilaahayna uhi fa bihudaahum iqtadi hanuunkoodii ku dayo idan markaa siduu nebigaasi u sujuuday dee waa in mar haddii lai nebigana ku dayo waa inuu isna u sujuuda inana aynu u sujuudnaa bu macnaha fahmiga la siiyey ibnu cabbaas qur-aanka ayuu meeluhu kala soo baxaya qul waxaad tidhaahdaa laa asalukum calayhi ajran anigu adduun idin weydiisan maayo bahashan la yidhaahdo laxajecladu waa khamri bay yidhaahdeen soomaalidu oo macnaha qofku wuu silanaanaya wuu kala wareegayaa bay le iyo laxajeclada iyo naftu mar bay wada baxaaniyo waa sawir tilmaamaya qofku inuu aad ugu adag yahay adduunka marka haddii diin loo sheego duunyada la daba dhigo way masaxaysaa sida iskiisada qalinka loogu masaxo ilaahay baa kaa yaqaano rasuulka waxa lay barota taa gaadhsiiya dadka inaad adugu maaragtay xaquun u fidinayso oon waxba ku xidhnayn in huwa ilaa dikraa in huwa maa huwa muu ahaanin ilaa dikraa lilcaalamiin caalamiinta ayuu u yahay waano ayuu u yahay xusuusin fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid wey wamaa qadarullaha ilaahay may weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisii dhabta ahayd id qaaluu markii ay yidhaahdeen maa anzala allaahu rabbi kuma soo dejinin calaa basharin min shayin bani aadam ilaahay wax ku soo dejiyey ma jira bay yidhahdeen gaaladu waxay dafireen qur'aankii ilaahay may weynaynin kuwaas qul waxaad tidhaahdaa man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba aladii jaaa bihi muusa kitaabkuu nebi muuse la yimi bal yaa soo dejiyey nuuran wa hudan linnaas isagoo iftiin iyo hanuun dadka u ah hadda waanay qirsan yihiin nimankaa haystaana waa qirsan yihiin kuwa mushrikiintuna waa qirsan yihiin kitaabkaa ogolaataba kanna ma diidi kartaan tajcaluunahu waxa aad yeelaysaan kitaabka ah qaraatiisa waraaqo iyo xaashiyo kartoomo ay lahaayeen bay ku qorqoran jireen tubduunahaa waa soo muujinaysaan in ka mid a wa tukfuuna kasiiran in badanna waa qarinaysa oo nimanku way kala dheegeen kitaabkii ilaahay aladiina jacaluu alqur'aana cadiim qaybay ka dhigeen dabeetana intaasi bay idhahan xaggaa inaga dhigo oo way adag tahay oo casrigan lama jaan qaadayso casrigan sida dadka qaarba imaka u idhahdaan casrigan qur-aanku lama jaan qaadayo iyo cusuurtii nebiga ayuu dadka xukumi karayay iyo way adag tahay iyo ummadaha la iskhilaafaya waxaanoo kalea la dhuri jiray jaafaajiriqa noocaasa bay yahuudi keentay markaasay dabeetana tubduunaha wa tukfuuna katiiran in badan bay xaggan iska dhigeen kolkaasaa ilaahay uu ku eedeeyey wacullimtum waxaa la idin baray maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn antum walaa aabaa'ukum idinkii aabbayaashiintoona qul waxaad tidhaahda allah yaa soo dejiye baa inoo soo socotay man anzala alkitaab yaa soo dejiyey qul allah dheh ilaahay baa soo dejiyey uma darhum iska dhaaf oo ka tag fii khawdihim yalcabuun iyagoo baadilkooda ku dhex jiroo dheeldheelaya wa haadaa kitaabun anzalnaahu kani waa qur'aan aanu soo dejinnay ismu ishaaruhu kalaynu haynunbuu ku dhacaya sidii lagu soo dejiyey buu yahay waa maasha allah dadka muuminiinta ilaahay wuxuu ku gallabay wey wax asiibay oo gaadhay oo boodh oo ku duulay ma jiro fulinunbuu doonaya wa haadaa kitaabun anzalnaahu mubaarak waa la barakeeyey ciddii raacdaana way barakaysantahy adduun iyo aakhirada musadiqu ladii bayna yadayhi kii ka horreeyey wuu u rumaynuun welitundira iyo si aad ugu digto umma alquraa magaalooyinka hooyadoodoo maka ah oo taa maanta gaaladu ay ku soo qulqulayaana waa xuduntii caalamka oo istaraatiijiyadda caalamka o dhan waa halkaa bari iyo galbeed iyo hawd iyo waqooyi waa halka markaa umal quraa baa lagu tilmaamay xudunta caalamka dhan walba tamartii caalamka iyo marinkiisa iyo wax walba weye marka halkaasaa dadka jooga ugu digaysaa waa man xawlahaa iyo cidda hareeraheeda waa caalamka o dhan waaladiina yu'minuuna bilaakhirati kuwa aakhiro rumaynayaa yu'minuuna bihi way rumaynayaan kitaabkan aakhiro rumeeyaaba qof kitaabkan wuu rumeeyey kitaabkan rumeeyaana aakhiro rumeeyey wahum calaa salaatihim yuxaafiduun dadkaasi salaadoodana way ilaashanayaan salaadoodana way ilaashanayaan ee ma dhaafayso marka salaadiina halkaasay maraysa dacwaddii iyo diintii iyo balaaqii baa laga warramaya iyo risaaladan inay caalami salaadii baa lasoo qaadaya salaadiina way ilaalinaya qofku salaadii weydaalayaaba diini kuma soo harin siibay uu soo hadhay naarkii ilaahay lagua xidhiiday wuu go'ay marka kolley intan inoo hadhay ee maqrooyinka waxaynu isku dayi doonaa inaynu wiigga dambe raaxraacinno insha allah si wiiggiiba jusu u noqdo wallahu aclam